markaas waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kenya tobanka wuxuu ku daray taarikh labaatan iyo todoba bishan ilaa taarikh labaatan iyo todoba bisha saddexaad waan gartay marka sagaashan casho baa lagu daray mise labaatan beri saddex bilood hade saddex bilood baa lagu daray marka muxuu sababeeyey deerto amniga kenya dadka dhulkan ugu shaqeynaya ayay ku xiran tahay madaxda iyo dawladda dadka soo degasta saraakiisha dawladda ayagaa la dhiibo ahbaarkii sababta loogu diraayo hadda qof cid loo sheegay malahan sharci kenya wuxuu sheegayaa inay qofka qofkii wadaniga ah qofkii kenyaanka ah ama qofkii meesha degan ee county mandera camal in lagala tasta arrimaha amniga haddii ay wax soo kordheen iyo haddii wax soo ay darsadeenba waxaa kaloo loo baahan yahay dawladda kenya inay kala tashato dadka kan ma faida ku jirto mise dhibaa ku jiro ma laydinkala tashada idinka ma layd ma laydin weydiiyey wallahi ana ma garanay meel wax dada lagu weydiye maana maqlin annagana noolama sheegin goormay ku ekayd xalayta xalayta taarikh labaatan iyo todoba xalayta marka maxaa idiin qabsoomo ka ka ka suura galay bandoogii hore saaraa walahi horta hal waxaa in la fahmo ufiican oo muhiim ah taas waxaa waaye waxa annagana saaran bandowgii emergencyga la dhahaa ee kafyuga maahan waxa la saaran waxaa la dhahaa waxyaalaha dadka lagu dejiye ee afaqalaadka loo yaqaano public order act wax loo yaqaano hadda kafyuga annagana saaran waa kii madaxweynaha uu bixin lahay ee cidna ay socon karin cidna ay waxba samayn karin oo madaxweynaha markuu bixiyo baarlamaanka lasoo marinayo baarlamaanka markay tagta saddex qaybood laba qaybood haddii ay isku raacaan baa nimanka xildhibaanada ah markaas ka dambe sharci laga dhigo oo la saaro bendog laakiin bendog anagana la saaray waa wasiir miduu la saaray public oo dhaagtan la waa tan dadweynaha lagu dejiyey wax maalimo ah ama wax bilaahi kususan tahay bilowna way dhamaatay hadda wax sababna uma arki meelo badan oo hadda kaadiyu saaran yahay ama waxyaalo badan oo dhacaa jira markii ku saaranay bendog dukaan la jabsaday meel la boobay lacag la dhacay anteeno oo safaricom oo la dumiyey ama isgaarsiintii safaricom oo dhowr bilood ilaa afar la dumiyey intaa dagana waxaa saarnay bendog bendogii saarnay haddana cid loo soo sababiyey ma lahan waan gartay adi qudhaad waxaad walaac ka muujisay maraad warbaahinta la hadashay al-shabaab laftigoodu inay sii korodhay saameynteedu arrintaa maxaa ka jira way sii kordhi waxay usii kordhi hadee haddii nidaamkii wax loo qaban lahay ee dadweynaha lagala fusanayn horta dadwe dadka dembiga la dagaala dadweynaha waaye dadweynihii wixii ay arkayeen haddii dawladda ay anfacaynin ay dhegaysanaynin ama ay amar ka qaadanayn ama dadweynihii ay ka qaadanayn tala oo waxay rabaan iska sameyn khasab waa badanan ninkii sheegi lahayn waa ka aamusa marka adigu dawladda ma u sheegtay ma la xidhiidheen dadkiina deegaanku annaga horta arrintan waanu tala bixina dawladda waxay meesha ka qaldantu waan ka tala bixinaa taladaasna waa la siiyey iyadoo qoraal ah iyadoo af ah iyo iyadoo ficil lahayb waa lagu sameeyey waa loo tagay waan u tagnay qadaasaan u geynay waa loo qoray waa loo sheegay wax kulli waxba uma dhin maanta qasa iyadan ma laha marka maxaa idinkaga soo noqday
dawladda kenya waad ka siiya waxeeda waxaa la dhahaa jira khalad bureaucracy la dhahaa oo oo isxadid xadid oo dadka waktiga laga dhiminayo ayay qabtaa gaar ahaanna gobolkan waxaa loo soo diraa nimanka ugu daran ee ugu dhib badan ee ugu madax adag ee hadal aan maqlaynin ayaa loo soo diraa gobolkan marka markay soo gaaraan waxyaala noocaas waa ka aamusaan cid tilaabo ka qaadayna ma laha qofka markuu kuu sheega u dhaha waxaasaa dhacay marka la dhahaa wuu inkiraa dawladii dhexe waxaa la rabay marka tilaabo ninkaas inay ka qaado wixii dhacay ma jiraan mise ma jiraan dawladdu waxay leedahay sirdoon waxay leedahay daajuus waxay leedahay askar waxay leedahay ciidamo waxay leedahay badoomiyaal waxay leedahay chiefyo niman la waxay leedahay astan chief niman hoos ilaa locationka joogo dadkaas dhan warbixinay siiyaan qofka marka hadduu wax been sheega hadduu wax soo sheega hadduu wax kasta samee cid tilaabo ka qaadi malaha ilaa gobolka waqooyi bariyu joogaa maxaa keenay telefoonada laftigooda inay hawada ka baxaan haatan way adag tahay inaynu ismaqalno hade waad ogsantahay adduunyadaha dhan ayaa waxaa tabkina la dhahaa ama tarakinka la dhahaa ee dadka la xadida ama dadka laga dhameeyo dawladaha dhan ee adduunka ilaa maraykana ku dhacdo waan gartay marka hawadaa laga saaray dawlada dawladda usababeyna taas anaga kii qaba dhimidan maxaa khadkii anaga xadiidkan lanahay soomaaliya ma dhimo waan gartay kayna muxuu dhima marka dawladda inay noo sheegto bandowgan dambe iminka lasoo rogay ee saddexda bilood lagu kordhiyay ma is leedahay weerarada al-shabaab way yarayn karaan horta waxaan ku sheegaa haddaba al-shabaab weeraradeeda haddaba ma yara gobolkan nabea waxaa jira gobol dhan xadud leha soomaaliya dawladda iyo dadweynuhu ay mari karin ayaa jira oo nasiib ku nasiibtaa loo loo maraa marka ayagu ma haysto macnaha saas hayso marka al-shabaab baa haysata meelaha macnaha saas haddii gobol dhan la mari karin gobol dhan hadda dadka degnayd heshiin la gaarsiin karin waa halkee weye halkaasi gobol mandera ka tirsan xaduudka somaliland xaduudka mandera iyo badaxa udhexeey ilaa iyo xaduudka wajaar iyo mandera udhexeey intaas soomaaliya waa xaduud ma dad al-shabaab gacansaar la leh ama iyaga ayaa ku xoogan oo deegaankaa jooga wallahi hadda dadweynaha hadaad weediso kulle anaga dadweyne mala arina dadweynaha dadka meesha degan hadaad weediso jidkaasaa lama mari karo waxaad maqli wala xabkaraa laga wareega xagga laga soo gala dawladda jid dhan ay dawladda dhistay ee ugu ogsoon tahay ee gaaseta oo sharciyeysan oo dawladda sharcigeeda ku qoran haddii la mari waayo ama markii la maraayo inay kaara iyo beebi iyo lala mara taas lama maaha mana kuma jirto